بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسgeena wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol labaatan iyo saddexaad min suurati النisaa qaala اllahu taعaalى laysa bamaniyikum laysa biamaniyikum walaa amaniyi ahli اlkitaab man yacmal suuءan yujza bihi walaa yajid lahu min duuni اllahi waliya walaa nasiira qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi laysa muusan ahaanin amarkiiyo shaanigu oo laysadii baa isimkeedi baa soo qadaraysaa laysa amarku ma ahaanin ama laysa fawaabka iyo ajirku ma aha laysa fawaabu walaysa alamru ma ahaanin biamaaniyikum idinka hididiilihiin walaa amaaniyi ahli lkitaabi kuwa ahlu kitaabka ah hididiilahooda ajarka iyo hawaabku maaha waxa weeyaan waxaa jiray niman yahuuda aayadda sida ay ku soo degtay nimankaas iyo mu'miniintii iyo ahlu kitaabkiibaa faantamay ahlu kitaabkii waxay dhaheen oo yahuuddu madax u tahay nebigii annaga naloo soo diray bay dhaheen haddaan yahuudnahay nebigiinna waa ka horreeyey annaga nebiga iyagaa horreeyey bay dhaheen waa idinka fiicanna kitaabkiina loo soo dejiyey oo tawreed iyo injiil iyo kaasina wuxuu ka horreeyey idinka kitaabka hadda laydiin keenay marka annagaa ilaah idinka mudan annagaa idinka horreynay mu'miniintuna waxay dhaheen annaga nebiga iyagu waa khaatamu nebiyiin kitaabka iyagu kutubtii horeoo dhan kan xukumaya oo nasakhay weeye markaasaa waxaa la soo dejiyey laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaab waxaa kaloo jidha gaaladan ahlu kitaabku hididiilay hayaan waxay leeyihiin sida hadda yuhuud ba aaminsan yihiin marakantan shacabkii ilaahay doortayba anaguna koonkan dadkii loo khaliif yeelay baa nahay naxnu abnaa'ullaahi wa axibaahu ilaahay wiilashiisiiyo kuwuu jeclaa baan nahay naarta anaguna lan tamasana naaru annaga naare na taaban mayso yaa waxaas oy wada iyagu iska dhaadhiciyeen bay ku hadli jireen waxaa la yidhi ajarka iyo hawaab iyo arinku ma aha biamaaniyikum idinka hididiilihiin walaa amaaniyi walaa biamaaniyi ahlilkitaabi ahlu kitaabka sididiilahoodana ma aha macnaha weeyaan laysa ma ahan ilaahay wuxuu yaboohay oo hawaab iyo ajarah biamaaniyikum idinka hididiilihiin muminiinay walaa amaaniyi ahlilkitaabi walaa biamaaniyi ahlilkitaabi ahlu kitaabka hididiilahoodana maaha ee waa maxay ajarka iyo hawaabka waxaa lagu helaa iimaan iyo camal saalix tamani maaha waa inaa cibaadaysatay haddaan waxaa samayn lahaa maaha iimaanku waxa weeye wixii qalbiga ku sugnaada camalkuna u rumeeyo qolo dhan baa waxaa mashquuliyey hididiilahaas ilaahay adduunyadii ka baxeen iyagoo hal xasanaada aan wadan say isku lahaayeen waa ficnaan doontaan waxba dhib arki maysaan janna iska gelaysaan waa kaa waxay dhihi jireen naxnu naxsunu danna billahi ilaahay mala wanaagsan unba keliyaan ka malaynaynaa wax dhiba nagama horreeyaan waxaa la yidhi been bay sheegeen hadday malaha wanaajinayaan la axsanu lcamala camalkay wanaajin lahayo malo wanaagsan marka alla ka malaynaysid hadda waa inaa camal wanaagsan aad la timid qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi man yacmal qofkii camal fala suu'an xumaan qofkii camal falah yujza la jazeeye bihi suugaasaa lagu jazaynaya camalkii xumaane oo la yimid baa lagu abaalmarinaya walaa yajid mana helaayo lahu linafsihi isaga naftiisa u heli ou maayo min duunillaahi ilaahay sokadiisa waliyan weli heli maayo walaa nasiira mid u kaalmeeyana ma helaya baa ilah yidhi waman yacmal qofkii camal fala min asaalixaati acmaasha wan wanaagsan xaggooda qofkii camal fala waa man siiqa lcumuum cid kasta oo doontaba ha noqoto qofkii la yimaada acmaasha saalixada xaggeeda wanaag la yimaada kaasoo mid dakarin mid laba ow unhaa mid dhadiga walxaal huwa muminun uu mumin yahay mawjeeda qofkii camal saalixa la yimaada rag iyo dumar wuxuu doono ha noqdee walxaal huwa muminun iimaan uu leeyahay iimaan iyo camal saalixaa raba fa ula'ika kuwa iyaga ahi ilaa maanta macnaheed baa la ilaalinaya jamac bay maanta ku dhacdaa oo tafniyaday ku dhacda oo mufradkay ku dhacda oo ninkay ku dhacaysaa oo gabadhay ku dhacaysaa fa ulaa'ika kuwa iyaga ah yadkhuluuna waxay gelayaan aljannata jannada ilaahay bay gelayaan walaa yudlamuuna mana laga dulminaayo naqiiran naqiir wax leeg xataa laga dulmin maayo naqiir shay yaroo xaqiira wey waxaa in leeg xataa ma laga dulminaayo naqiirku muxuu yihi barta yar oo wareegsan oo daloolka yar ee laftimireedka dhabarkeeda dhankay u qalloocan tahay maa dhanka kale dhabarkeeda yaa barta yaroo ka muuqata haddaa u fiirsatay taa weeye baa layidhi waa naqiirka qudmiirkana ilaa qur-aanku saddex arrimood oo timirtaas ku yaalla soo qaadaya waa dubkan yar ee jilicsan ee laftimireedka ku dahaaran oo timirtan la cunaya iyo laftimireedka xuubka yaroo u dhexeeya taasna qidmiir dheh fatiilkan soo maraynana waxa weeyaan meeshaan dheeroo dilaacsanoo laftimireedka ku taalla dilaacaas weeye ama maaha dilaacaas laftiisa xuubka yari kusii jira weeyaan intaa in la eg qof ilaahay dartii u camal falay laga dulmin maayo hadduu qidmiir yahay hadduu fatiil yahay yaa iyo hadduu naqiir yahay waa isku mid midna laga dulmin maayo qaala tacaala ilahi wuxuu waman axsanu yaa ka wanaag badan diinan min jihati diin minman duul miman axad aslama hogaamiyey wejhu wejigiisa lilaahi ilaahay u hogaanshay qof ilaahay wejigiisa isagoo dhan baa looga jeedaa wejigaa la cabiraya ilaahay u hogaamiyey waryaa ka diin wanaagsan walxaal huwa muxsinun qofkaasna muiic uu yahay muxsin waa maxay mid ilaahay adeecaya waa awaamirta la imaanaya nawaahidana ka tegaya walxaal huwa muxsin uu yahay oo watabaca raacay millata ibraahim nebi ibraahim diintiisa xaniifan xaalou yahay xaniifantaas inaa ibraahim inaa ka xalis watabaca raacay millata ibraahim xaniifan xaal yahay nebi ibraahim mid iishayo baadilka ka ishay xaqana u ishay dayib mudaafu ilayhiga marmarkee la ogol yahay in wax laga xaaleeyo ama maahee watabacadaas watabaca raacay isagu raacay millata ibraahim xaniifan xaalu yahay raacay labadaba waad ka xaalayn ka dhah qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wattakhada allahu ilaahay waa yeeshay mar haddii nebi ibraahim la soo qaaday ibraahiima nebi ibraahim ilaahay wuxuu ka yeeshay khaliila midow doortay khaliil ah ilaahay uma baahnee martabada nebi ibraahim baa laynoo caddaynaya ilaahay baa doortay maxabbadiisa iyo khaliilnimo buu u doortay ilaahay subxaana wa tacaala darajat lqulla oo maqaamaadka midda u sarraysa yaa ayaa la gaarsiiyey waxaasna wax kale maahe alla ku xirnaanshihii tirada badnaa ee ilaahay uu ku xirnaa nabiyullaahi ibraahim weeyaan khaliil llah khaliil raxmaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi marka inaan ilaahay u baahnayn war nebi ibraahim ilaahay khaliil buu ka yeeshay ilaahay mayuu u baahan yaha maya tacaala allahu can dalik ilaahay nebi ibraahim khaliilnimada oo ka yeeshay baahi maaha haye muxuuba uga baahan yahay aayadda dambe fiiri baa lagu leeyahay welilaahi ilaahay waxaaba u ahaaday maa fi samaawaati samaawaadka waxa ku sugan iyo wamaa fil ardi ardooyinka waxa ku sugan ir iyo dhul iyo waxa dhex yaal koonkao dhan ilaah baa leh waa milkigiisa waa addoommadiisa isagaa abuuray isagaa ku tasarufaya waxuu xukumo wax celin kara ma jiraan wakaana allahu ilaahay un wuxuu ahaaday bikulli shayin shay dhammaanta muxiidaa mid koobay oo cilmigiisao ilaahay ku koobay wax ka qarsoonna ma jiraan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wayastaftuunaka waxay kaa fadwo dalbayaan oo kaa su'aal dalbayaan nebi allow wayastaftuunaka way kaa su'aal dalbayaan way ku weydiinayaan fi nisaa'i dumarka ilaa suuradda bilowgeeda dumar haddii laga soo sheekay suuradduna suuraddii dumarka loogu magac daray suuratu nisaa marka waxa weeye nooc gebagabaabay u dhowdahay hadalka bilowgiisaba misna dib loogu noqonaya iyo arrimihii waaweynaayo suuraddu ka soo hadashay waxay kaas su-aal iyo fadwo dalbayaan dumarka amarkooda ee qul waxaa dhahdaa allaahu ilaahay baa yuftiikum idiin fadwoonaya fiihinna dumarka dhexdooda ilaahay baa idiin jawaabaya ilaahay baa idiin jawaabaya wamaana waa idiin jawaabaya maagaasoo yutlaa la akrinaayo calaykum dushiinna filkitaabi kitaabka dhexdiisa laga akrinayo oo horay allahu yuftiikum haraydaasaa ku xihaysaa wamaadan dambe ilaahay baa idiin jawaabaya waxaa kaloo idiin jawaabaya wamaa yutlaa calaykum waxa dushiinna la akrinaayo filkitaabi kitaabka dhexdiisana la akrinayo xiraabo badan baa jire qur-aankaa idiin caddaynaya oo qur-aanku de xaggeynoo ku cadeeyey yuusiikum ullahu baan soo qaadanay yuusiikum ullahu fii awlaadikum wax allaale waxay dumarku leeyihiin oo dhaxal ku leeyihiin iyo nidaamkoodii baa la soo sheegay kalaalaha hadday tahay iyadana waa la- waa waa sidoo kale oo kalaalay wax kaa weydiinayaan iyadana waa laga soo jawaabay fii yataama nisaa'i dumarka kuwooda agoonta gabdhaha agoommada ah ya fi nisaa lyataama bay ka dhiganta sifadii mawsuufkii laysku idaafeeyey dumarkii ago gabdhihii agoommada ahaa ee aan aabbayaasha lahayn gabdhahaas bay wax kaa weydiinayaan wamaa shay yutlaa la akhrinayo calaykum fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa fii yataama nisaa'i dumarka kuwooda yatiimta ah ama waxa weeye fiidu bimacnaa bisababilyataama kuwa agoontaa gabdhaha agoomaha sababkood ama fil kitaabi oo ku xiro waxa weeyaan maa kutiba wixii la qoray la la faral yeelay la qadaray fii xukmi lyataama kuwa agoommada xukunkooda gabdhaha iyaga allatii kuwaasoo laa tu'tuunahunna ragoo idnaan siinayn maa kutiba lahunna wixii loo qadaray aydnaan siinayn wixii loo qadaray aydnaan siinayn oo watarqabuuna aadna nacaysaan an tankixuuhunna can an tankixuuna can baa soo qadaraysaa markaa haddaa nicitaan ka dhigti watan- watarqabuuna aadna nacaysaan an tankixuuhunna can an tark- tankixuuhunna inaad nikaxsataan aad nacaysaan maalan nin baa gabdha agoomaaba gacanta ku haya gabdhihii waa waaweynaadeen ayib markaasuu gabdhihii ma cajab gelin ama midabkooda ama quruxdooda inuu marka isagu guursado ma rabo cid kale inay guursataana ma doonayo isna waa waxa weeye watarqabuuna aad nacaysaan way an ta- an- an tankixuuhunno iyagiina idinkiina waa nacaysaan xoolana gabdhihii waa leeyihiin wuxuu diidayaa nin kale intay guursadaan nin kale inay xoolahan u wareegaan isagu inuu guursado ma rabo markaasuu isna guursan mayo guurkana waa ka xabisaya ilaa ay ka dhintaan markay dhintaan buu rabaa xoolihii inuu ka dhaxlo isagu iyagoo aan cid kale xiriir la yeelan oo dhalin oo zawj kale iyo nin yeelan saasaa doonaysa waxaa kaloo macno labaada watarqabuuna aad jeceshihiin anan an tankixuhunna fii an tankixuhunna inaad nikaaxsataanna aad jeceshihiin quruxdooda iyo maalkooda baa la danaynaysaan inaad nikaxsataan markaas aad nikaxsanaysaan ma siinaysaan meherkay mudnaayeen waxaa u aragtaan gabdho yaryar oo aad soo koriseen oo aad gacanta ku hayseenoo meeshii gabdhaha kale meherkooda aad gaarsiinayseen u gaarsiin maysaan waa laga diiday marka waa iyadii la yidhi war gabdhaha marka haddayna xaqoodii siday ahayd u siinaynin dee kuwa kale guursada kuwa kale gabdho kale guursada iyagana iska daayi waa inagii soo marnay waay jaahiliyadu waxay ahaayeen gabadha agoontaa ninka hayaa mara intuu saa ugu soo dultuuro mar haddii maradaa gabadha ku dhacdo nin guursan kari ma jirin hadday gabadhaa qurux badan tahay isna daneeyo inuu guursado isagaa guursan jira xoolaheedana qaadan jiray haddausan danayn ama aysan qurux badnaynna ragguu u diiri jiray ilaa ay ka dhimato markay dhimatana xoolaheeda u qaadan jiray ilaahay waa xarima taas bay marka fadwo kaa weydiinayaan wlmustadcafiina fi yataama nisaai iyo wlmustadcafiina kuwa la taag darayso la daciifsado min alwildaani xaalay ahaadeen kuwaas caruur waxay samayn jireen dumarka iyo ilmaha yaryarna dhaxal ma siin jirin kuwaasna waxbay kaa weydiinayaan wa an taquumuu lilyataamaa wayaamurukum iska soo qadaro ilaahay wuxuu idin amrayaa an taquumuu inaad u istaagtaan lilyataamaa kuwa agoomaha bilqisti cadaalad inaad u kacdaan war waxaad samaynaysaan kuwa ado- een, agoommaha cadaalad ugu quma oo ugu istaaga xaqooda siiya waay dhaxalkooda siiya meherkooda siiya kuwa yaryar iyo dumarkeedna aan dhaxalka siin dhaxalkooda siiya sidaas sameeya waxay dhihi jireen qof aan farasna fuuli karin hubna qaadi karin seebuu dhaxal u qaataa cadowna aan la dagaalayn ilmaha yaryar iyo dumarkii diiday bay rabaan inaysan waxba siinin markaas waxyaalahaas isku adaadsadeen ilaahay wuxuu yidhi wamaa tafcalu waxaad samaysaan oo min khayrin wanaaga fa ina allaha ilaahay kaana wuxuu aada bihi ka aad samayseen caliiman mid ku ogaal badan waa wacdi iyo waciid haddaa khayr samaysa alla ku og haddaa xumo samaysana alla ku og intaba ogaada qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi kan waxaa laga hadlayaa ninku hadduu naashiis noqdo gabadhu naashisay noqotaa ninku hadduu nushuus la yimaado nin naashisa uu noqdo oo nushuusnimadii isaga laga helay ilaahay wuxuu yidhi wayn imra'atun haweeney khaafat taasoo kale soo qadar wain khaafad hadday cabsato imra'atun haweeney khaafad ay cabsato min baclihaa zawjkeeda iyo ninkeedii nushuusan naashisnimo hadday uga baqdo ow icraadan jinse hadday uga baqdo haweeney baa dareen baa galay waxay isiri ninkan waxbuu soo wadaa nushuusnimaah oo xaaladiisu caadi maaha isbedel baa ku jira ama icraad sheekadii iyo wadahadalkii iyo iswaraysigii iyo qosolkii iyo waxay aragtay inuusan ka jeensaday oo maxaa jira xuun baa jira cid kale mayou hanqaltaagay maxaaskiisa horaa weynaatay ma waxa weeye si unbaa waxbaa ku dhacay hadday marka arrintaa dareento gabadhaas in ninkaani meelo kale siyaalo kale xaalkiisu yahay maxay samaynaysaa falaa junaaxa wax dembiya calayhimaa labadaa isqaba dushooda maaha an yuslixa inay wanaajiyaan baynahumaa dhexdooda sulxan sulx inay wanaajiyaan meesha heshiis baa markaas iyo islaax intii la kala tegi lahaa heshiis baa la gelaya inay labadaa mid kastaaba sulx iyo wanaag islaaxiyaan hawsha dhexdoodaa wax dembiya ma ahanin oo maxaa dhacay gabadhii baa waxay marka aragtay ninkaan inuusan soo jeedin intii furniin iyo dhibaata dhici lahayd xaqii ay lahayd qayb ka miday ka ridaysaa war wixii aan biil qaadan jirnay iska dah ama intaas faraha ka qaad caratir iyo wixii la bixin jiray bay dhahaysaa faraha ka qaad ama qayb ka mida mabiidkii iyo hoyaatinkii uu ku lahaa gurigaas bay ka wacafin kulligii ama qayb ka mida oo waxay leedahay qismadii iyo hoyaatinka aan lahaa yaa intii furniin iyo dhibaata dhici lahayd cafis baaba ka ta si isaga qalbigiisana u soo noqdo maxabadoodii iyo reerka wada jooggoodiina u daa'imo ee furniin bay dhahaysaa furniin iskuma ogin wax furniina ma jira laakiin wixii kaloo culays kugu ah anaa kula qaybsanayo qayb kaa riday ilaahay wuxuu yidhi wasulxu sulxa khayrun khayr ah oo khayr badan in la kala tago wuxuun kale in lagu itifaaqo baa ka fiican intii reerku kala tegi lahaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa uxdirat waa la xaadiriyey al anfusu nafafyaalkii ashuxa bakhaylnimo bakhaylnimada waxaa weeye nooc u daran baa shuxi la yidhaahdaa bakhaylnimada midda u daran baa lagu waxaa kee dhigan tahay bakhaylnimadii shuxigii soo qaad shuxugii baa inta la soo qaaday waxaa lagu dhejiyey nufuustii baa lagu dhejiyey waudirat alanfus ashux waxaa lagu dabeeceeyey nafafyaalka bakhaylnimo maxay tahay arrintaani reerkii isqabay baa laga hadlayay labadaa qof in mid xaqooda xaqiisa uu ka tago mid kasta waa ka bakaylaya gabadhu inay uma dhowa inay dhahdo anigu xaqaygii biil ahaa waxbaan ka tegey ama hoyaatinkii baan cafiyey bakaylnimaa lagu daabacayoo way adagta wax tanaasuloo noocaasa inay samayso way adagta ninkiina naftiisu ma saamaxayso isna bakaylnimaa lagu daabacayoo inuu si wanaagsan u qayb siiyo gabadhiio uu si u nacsan yahay inuu haysto iyana meenuusan jeclayn inuu maamulo oo biilo oo la joogo isna bakaylnibaa lagu daabaca ilaahay wuxuu yidhi wain tuxsinuu haddaad ixsaan iyo wanaag samaysaan oo gabdhihii u samafashaan oo watataquu allah ka yaabtaan oo jaa'irnimo iyo jawr iyo cadaaladdarre iska ilaalisaan fain allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxaad aa camal falaysaan khabiiran mid hoos og ninka wax qarbudaya ilaahay hoos ba ogi oo dee xaasaska iyo waxaa leh gabadha iyana si wax maaragtay iyana ka yihiin ilaahay hoos ba ogi ayb waxaa laynoo sheegayaa haddana aayaddan dambe cadaalad in la sameeyo dumarka dhexdiisa waa lays amrayaa laakiin ay adag tahay arrintaas ilaa laga gaarsiiyey inaan la awoodinba oo aan karitaanka qofkaba ay ay yad dhahay ilahay wuxuu yidhi walan tastadicuu ma awoodaysaan an tacdiluu inaa cadaalad samaysaan bayna annisaa'i dumarka dhexdooda ragow cadaalad dhammaystiran dumarka uma samayn kadhaan dhexdooda xaasaska isla qabteen oo waxyaala la cadaalad samayn kadha waa jidhaa aradbaxa iyo biilka iyo hoyaatika laakiin arrimaha qalbiga la xidhiira ama rabitaanka la xidhiira waxa weeyaan ma awoodi kadhaan taas walow xarastum aad badadaasheen dadaal hadduu qofku isleeyahay iska ilaali dembi cadaalad samee wax kasta yaa aad badadaasheen ee sidaa iyadoo ah falaa tamiluu ha iilannina kull almayli iilasho dhammaanteed almayl alkull iilasho dhammaystiran ha iilannina oo fatadaruuha gabadha ah ka tagtaan kalmucallaqati xaal ay tahay wax meel ka soo laalaado oo kale yaa gabadhii xoogaa aad diidanaydeen si kasta oo maaragtay idinku meel qalbigiinnu u jecel yahay gabadhaas ha ka iilannina oo hadhow aa ka tagtaan kalmucallaqati sida wax meel ka soo laalaasho oo kale ah maxay ka dhigan tahay dee zawjna ma leh oo ninkeedii lama joogo mid furan oo madax bannaanna maaha waxaa lagu shabbahay wax cirkaya dhulka dhexdooda heehaabayo meel ka lalman dhulkiina aan soo gaarin cirkiina yaa meeshaa dhexe babanayo dhulii cir midna aan jirin ilaahay wuxuu yidhi wain tuslixuu haddaa wanaajisaan wixii idinka dhacayoo xumaana watataquu alla ka yaabtaan fa in allaha ilaahay kaana wuxuu aada kafuuran dhaafid badane raxiiman naxariisasho badanaa ilaahay weeyaan reerka hala hagaajiyaa la yidhi dhexdiisa haddii hagaajintii la waayo ka war cadaalad baa la rabaa cadaaladii haddii la waayo wade waa in la kala tago wain yatafaraqaa hadday kala tagaan labadii isqabay yuqni allaahu ilaahay baa deeqayo hodminaaya kullan mid kastaaba min sacatii baa ilaahay ka hodminaya ilaahay baa waasaxaanshiisa ka hodminaya gabadhaanna nasiibkeeday qabtaa isaguna nasiibkiisa u qabaa iyana inay wax kala hesho isaguna inuu wax kala helo wakaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday waasacan mid waasca fadligiisu waasac yahay xakiiman ilaahay mid magafaayo shay kasta meesha u laahiqaa dhiga wey walilaahi ilaahay buu u ahaaday maa fi samaawaati samaawaadka waxa ku suganaya wamaa fi lard walaqad xaqiiqe wasaynaa waxaanu amarnay ama u dardaaranay amar baa looga jeedaa aladiina kuwa uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka oo min qablikum idinka hortiin ahaa iyo waiyaakum idinkaba waxaan idin amarnay idinka iyo kuwii kitaabka la siiyey oo idinka horreeyeyba awaliina iyo aakhiriinba an ittaquu llah war ilaahay ka yaaba ilaahay ka yaaba taas baan dardaaranay oo amarnay wain takfuruu waxay ka dhigan tahay waqulnaa lahum walakum idinka iyo iyagaba waxaan u nidhi in takfuruu haddaa gaalowdaan faina lilaahi ilaahay waxaa u ahaaday maa fi samaawaati samaawaadka waxa ku sugan iyo wamaa fi lardi ardooyinka waxa ku sugan wakaana allahu ilaahayna wuxuu ahaaday haniyan mid hoodana hani ah xamiidan maxmuudan la mahadiyo ilaahay kuwa caasiyiinta macsiyadoodu ma dhibayso kuwa adeecayana daacadoodu ilaahay waxba u kordhin mayso madaxda adduunka haddii la taageero taageeradaa wax u kordhisa haddii la khilaafo oo la caasiyana dee awoodoodii baa kala dhantaalata ilaahay haddii la caasiyo isyaankaas awooddiisa waxba ka dhinmi mayaan haddii la wada adeecana daacadaasi isaga awood u siyaadin mayso walilaahi ilaahay waxaa u ahaaday maa fi samaawaati iyo wamaa fi lardi wakafaa bilaahi ilaahay baa kaafiya wakiila wakiil ahaan yaa wakiilan ilaahay baa mid xaafida ama wakiil ahaansho yaa ilaahay baa kaafi ku aweeya ilaahay baa ku filan min jihati wakiil ama wakiilan xaaluy in yasha ilaahay hadduu doono yudhibkum waa idinla tegayaa hadduu ilaahay damco inuu idin halaago wuu idinla tegayaa waa idin halaagin ayuhannaas dadow wayaati wuxuuna la imaanayaa biaakhariina kuwa kale hadduu ilaahay doono waa idin baabiinaya intee ummadood baa la baabiiyey kuwo kalowna keenaya ilaahay subxaana wa tacaala wa kaana allahu ilaahina wuxuu ahaaday calaa daalika kaa isaga ah inuu inta cid ka eeyo cid kala keeno qadiiran ilaahay weeyaan mid awoodo weeyaan man kaana qofka ahda yuriidu mid doonaya hawaaba dunyaa adduunyada hawaabkeeda qof waxaa jira camalkiisa ku doonaya adduunyo inuu wax ku helo wa minhu man yaquul rabbana aatina fi dunya wama lahu fi laakhirati min nasiib adduunkan waxaanu samaynaya adduunyau ku rabaa qofka noocaasa man kaana yuriidu hawaaba dunyaa qofkii ahaaday mid doonaya adduunyo hawaabkeed fa cinda allahi ilaahay agtiisa ayuu ahaaday hawaabu dunyaa adduunyo hawaabkeeda iyo walaakhirata aakhira waraadooba labadaba hawaabkeeda ku heli kara maxaa adduunyo keliya aada ugu raadinaysaa waxaan khayrka ah samaynaysa ilaahay darti ka dhigo markaa adduunkana waa ku helin aakhirana waa ku helaysaa maxaaba tan iskugu koobaysaa adduunyada keliya kaana allahu ilaahina wuxuu ahaaday samiican ilaahay waa mid samiic ah oo maqal badan oo subxaanahu maqlaya addoommadiisa basiiran ilaahay mid arkaya weeyaan subxaanahu wa tacaala sidaasaa laynoo tilmaamaya marka waxaa jidhay nabiga calayhi salaatu wasalaam xaasas badan buu lahaa xaasaskaas marka markau mid kasta moogeeda iyo hoyaatinkeeda uu sameeyo wuxuu dhihi jiray allaahuma haadaa qasmi ilaah aniga taas waa qaybsiintayda fiimaa amliku waxaan anigu milkisnahay falaa tu'aakhidnii ilaahu ha ii qabanin fiimaa tamliku waxa adigu milkido walaa amliku anna aana milkin ilaahu qalbiga adaa maamula waxa weye si kastoo loo wada jecelyahay xaasaskii midunbaa laga yaabaa in aan jacaylku u badan yahay ama qalbiga uu raaco marmarka qaarkood markaas taas anugu qalbiga ma maamuli karo wixii kaleo aan samayn karoo dhanna ilaahdow wa kaas anoo si cadaalada u sameeyey maxabada qalbiyada ay qofku isagu wuxuu samayn kara maaha waay ama meesha ka qaadi karo wallahu subxaana wa taala aclam